odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalo qabaa'il oo ka dhacayay deegaano ku teedsan xadka soomaaliya iyo ethoobiya warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq suldaan cabdiqani suldaan cali baale oo ka mida waxgaradkii kulanka ku yeeshay magaalada gaalkacyo ayaa dhinacyada ka dalbaday joojinta colaada muddada dheer ka taagnayd deegaanadaasi ama bacdo waxaan halkaan baadeeda jeedinaynaa annagoo ah isimada gobolka mudug doollo dhinaceeda bari ceelcad iyo ciid odayaashii waxgaradka intaas waxaanu baarnabdeed u jeedinaynaa dhammaan beelaha walaalaha ah oo in muddaaba ay ka dhex socoto colaadda iyo dagaalku iyo diriirtu waxaanu ugu baaqaynaa in la joojiyo gacanka hadalka iyo dagaalka caqliguna shaqeeyo iyo ehelnimadiiyo haddii ku royahay derisnimadu colaad waxaa layihi wiil baa kudhi ku dhashe ku dhintee kuma dhashe baa la yidhi ha la joojiyo beelahaasu waxay kala yihiin degaamada beelaha fadhi garaadle caleen haddii aan la ku leeya neef ku xeshe fadhi garaadle oo ah dhinaca haddii aan la ku rooyahay waqooyiga caabud waaq iyo caleen iyo bahalkii degaamada kale oo ah bahalki haddii aan la ku rooyay qoraxey oo shilaaba wardheer oo neef ku xeshe iyo bahalkii ah waxaan inan leenahay dadkaas walaalaha ee wada dhashay inay joojiyaan colaada muddada dheer jirtay inkastoo xaaladda colaada deegaanada ay muddo soo laalaabatay haddana wararka dadka deegaanka laga helaya ayaa sheegaya in colaada ay ku salaysan tahay dhuldaaqsimeed iyo baraago biyo oo halkaa ku yaala amiir maxamuud yuusuf ciise ayaa dhinacyada u diray baaq nabadeed isla markaana ka dalbaday joojinta colaada deegaanada ka oogan
deegaankaas labada beelood walaalaha ay waayadan dhib weyn kusoo laalaabanaya runtii dhimasho iyo dhaawac intaba ay ka jiraan iyo deegaan dhuusamareeb iyo meeshaan la yidhaahdo gallisoor iyo aaggaas dhabbad aaggeeda arrimahaasaan ka shiraynay si nabadda baali lahaa baaqnimeed aan u diri lahayn waxaan leenahay marka deegaamada adadka waalaha oo degan oo muddo runtii aada u badan dalaad iyo barasiyo ay ka jirtay waxaan usoo jeedinaynaa in dhibaatadaas maaragtay la joojiyo colaada la joojiyo wada hadal iyo walaalnimo in arrimaha lagu soo dabaalo soomaali waxaa intaas gaarsiiyey oo maaragtay baabi'iyey waa colaad aan runtii caqli iyo xikmad midna ku dhisnayn waxaa leenaha marka dhibkaa hala joojiyo annagu waxaan diyaaru nahay arrimahaas inaan ka qaado haddii loo baado deegaanka inaan tagno insha allahu tacaala waxaa la ali wixii juhdi iyo wixii jadaal aan maaragtay karaankeena inaan ka galno waxgaradka ayaa si wada jira maamulada dowlad deegaanka maamul goboleedyada galmudug iyo puntland kaga dalbaday sidii looga wada qayb qaadan lahaa dhamaynta colaada deegaanada ka taagan waxaa kaloo ugu baaqaynaa maaragtay maamulada jira ama dowlad deegaanka ama maamulka galmudug laftiisa dadka walaalaha dowladahaas way dadaalayaan khayr baa allah siiyo laakiin waxyaabaha soo lalaabta sawir wadada kadashaa jirta waxyaabahaas in hoos loo sii galo oo qabaa'ilka hoos loo sigalo arrimahooda oo loo kuur loo kuurgalo oo ciddii maratay wax tabaraysa iyo ciddii maarata wax ka maqan yihiinba in si hoosa loo dhex galo si waxyaabahana u dhamaadaan intaas weeye baaqeenu halkaan ragga ismada oo hawshaan noo wadaagay sudaan sudaan cabdiqani sudaan xasan xasan carbaale uu idiin sheegay magacyadooda iyo nimaan cuqaashii gobolka iyo waxgaradkii shalay shiray annagoo masalayna dhinaca kale deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay laba maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaano ka tirsan degmada cabuudwaq ee gobolka galgaduud waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa ku baxay colaada cabuudwaq waxaana lagu guulaystay in dhinacyadii dagaalamay la kala dhex galo wararka dadka deegaanka laga helaya ayaa sheegaya in dagaalkii shalay uu sababay dhimashada shan ruux iyo dhaawaca tiro intaa ka badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo